magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta ka dhacay banaanbax looga cabanayo habka loo maamulayo shirka maamulo sameynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe banaanbaxan ayaa kusoo aadaya iyadoo magaalada jowhar uu ka socdo dadaal la doonayo in shirkaasi uu qabsoomo doorashooyinka soomaaliya ka dhacaya ka hor waryaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray magaalada beledweyne iyadoo maalintii shalay lagu waday inuu dib u furmo shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayay maanta boqolaal dadweyne ah oo kasoo horjeeda habka loo maamulayo dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxay banaanbaxay uga soo horjeedaan ku qabteen magaalada beledweyne nabadoonsiyaad aadan ibraahim oo ka mid ahaa dadkii maanta banaanbaxa beledweyne ku qabtay ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha ay ka cabanayaan
bereeskan soo baxaya maanta mudaharaad nabadeed oo ku saabsan cadaalad darrada ku socota gobolka hiiraan ee ay wadda igid qayb ka mid ah iyo dowladda dhexe ay wadaan si aan u muujinno sacuurtayna dhabtaa u muujinno sidaasaan u soo bannaan baxnay waana wadeennaa ilaa xaquuqda aan leennahay aan helno oo gobolkan cadaalad helo oo xaquuqdiisu gobolkan wuxuu ahaa markii koonfurta lix gobol ahaa gobol ka mida u ahaa markii siddeed gobol gaareenna siddeed goboloo haddana ka taagan yahay hal goboloo ka taagan yahay siddeed iyo toban markii la gaarina hal goboloo ka taagan yahay intaas waxaa ku dhacaysa cadaalad darro haddana waxaa ku sii socota cadaalad darradii haddii la daan waayona inaan isku tashanno maamul dhisanno hagaajinno aan tegi doonnaa insha allah fahmo xaaji farajuun oo ka mid ah haweenkii isu soo baxa soo qabanqaabiyey ayaa waxay sheegtay ujeeddadoodu inay tahay in kaalinta dhaqanka hiiraan ay noqoto mid muuqata oo aan la qarin waxaan rabnaa annaga xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne soomaaliyeed annaga hiiraan iyo shabeelle in laysku dira ma diidani laakiin xaqdarrada iyo iyo xaqa hala kala saara nabadoon xasan cali cabdi miiqane oo banaanbaxa maanta beledweyne ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka ay ka jirto dimuquraadiyad dowladduna ay waajib uu ka saaran yahay in ay rabitaanka dadkeeda tixgeliso heer hiiraan maantay way u dhan yihiin waxayna qaateen mowqaf mide waxaan leennahay ma aanaan filayn dowlad dimuquraadiya oo la soo doortay oo golo shacab ay soo doorteen inay dadkeeda afduubayso waa waxa ka socdo jowhar waa waxa ay samaynayso igad beesha caalamka iyayna ku kahdoomin waxa ka socdo jowhar maamul samaynta waxay ugu madax bixiyeen dabayaaqadii toddobaadkii hore ayay ahayd markii wakiilka urur goboleedka igad iyo dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqeen in maalinta sabtida ee saddexda sebteembar uu dib u furmayo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne